bismi illaahi raxmaan raxiim awalan waxaan u mahadcelinayaa ilaahay subxaana qaadira oo isugu kaaya keenay magaalo madaxdii galmudug dhuusamareeb oo aan ku taamaynay muddo inaan lahayn maamulaan dhisanaynaa maamulkii labaad ayaan dhisanaynaa waxaan soconnay toddoba bilood baan soconnay oon raadinaynay dibuheshiisiin iyo shacabka galmudug inay isu yimaadaan ee wax wada dhistaan haddii la rabo in wax la makamakeeyo dibuheshiisiin toddoba bilood ma annaan soconnayn degmo walba ma annaan tagnayn waxaan u tegaynay wax la wada rabo inay soo baxaan maanta waxaan u malaynayaa waxaa la joogaa maalintii doorashada musharaxiintii diidayna waxay u diideen awalba qashqashaad bay u yimaadeen waxaa la ogaa waxay wiilka walaalkee ah odowaa wuxuu ka dhisay cadaado waa la ogyahay daaqadaa laga soo galay albaabada lagama soo gelin tan laakiin albaabadaa laga soo galay diyaaradna laguma imaanina gaariyaa lagu yimid meel walbaanu soconnay rabitaankaygaan ku wataa madaxweyne axmed kaari iyo qoorqoor qofna ima jujuubin qofna ima jujuubin anaa tolkayga gogol u dhigta waxaa idhi halayla qaato maanta musharaxaan calmaday aniga marka waxaan leeyahay meeshaan ma aha qabiil iyo xisbi ma aha waxay tahay ninka u roon galmudug ayaan u doornay anigu un waxaan leeyahay waxaan codsanayaa xildhibaanada sharafta leh ee galmudug oo nagu matala doorta qoorqoor baan leeyahay waxaan u arkay inuu yahay mideeye inuu yahay nin soomaali ah u qalma galmudug inuu hormuud u noqdo maxaa yeelay dheh beenta laysla wareejinayo xildhibaanaha la ururiyey waryaa xildhibaan xareen kara war xildhibaan odaygiisii soo doortay waxaad og tihiin galmudug cadaado in ay xildhibaan odayaashii soo xuleen ayaa haddana wax xulay haddana ayagaa xulay oday lagama bedelin odayaashii cadaadaa noo yimid sidii loogu yeeray anigu raalli kama ahayn odayaasha dhaqanka ee wax xulay aniga ubaxa raalli kama ahayn waxaan rabay odayaashii hore oo odayaashii saxda ahaa in la keeno laakiin odaygii odawaa qoray ayaan ku raacnay oon u tanaasulnay oo aan nidhi ha soo xulaan xildhibaanada xildhibaanaday soo xuleen may ku kalsoonaan waayeen odayaashay soo xuleen miyay ku kalsoonaan waayeen waxa la sheegaayo brobagandadaa oo beenta la sheegaayo waysan awalba diyaar u ahayn inay musharax noqdaane qashqashaad bay u socdeen galmudugna dib mu u noqonayso horeday u soconaysaa waana lays dooranayaa musharaxiinna waa joogaan diyaar bay yihiin insha allahna kii ku soo baxa ha qaadaninaan leeyahay qoorqoor doortaan leeyahay doorta qoorqoor dantiinnaa ku jirtee galmudugay doorta qoorqoor baan leeyahay maxaa yeelay dheh waxa weeyaan muwaadin soomaaliyeed waxaan fiirinayna laba sano ayaa waxaan eegayna yaa u qalma waxaa u qalmana qoorqoor baa u qalma insha allahna waana qaadanay saan hore u qaadana haddana u wadaynaa waxaan leeyahay xildhibaanada sharafta leh codka hana siiyaan saasaa la rabaa xildhibaanka la socda xildhibaan odawaa iyo kamaal walaalkay ilma adeeradaee aan tolka isugu xigno waxaan leeyahay xildhibaanadii federaalka ha idiin yimaadaano ha idiin loo bagereeyaan waayo fiqi baaba idinla socdee anna qorqoor baan la socdaa ceeb ma aha ceeb ma aha qof ku rabuu raacayaa meeshan waa laga baxay wax hoose oo la raadiyo maanta waxaan ballan qaadayaa inay midoobayso galmudug inay midoobaysaan ballan qaadayaa waxaan ogahay inuusan ahayn nin jeebka buuxsadaa inuusan ahayn nin been sheegaaya inuusan ahayn qoorqoor aan ogahay marka waxaan leeyahay galmudugay dantiinii waa idinkeennaye gacmihiina ku jirtaaye doorta qoorqoor ayaan idin leeyahay marka insha allah dhallinyarada odayaasha dhaqanka gabdhaha intii i garanaysa waxaan leeyahay galmudug waxay u baahan tahay in dhulka la dhigo waxa laga sheegaayo dhulka aan dhigno galmudug annagaa leh idinkaa leh waxaan u leenahayna inay wax noqoto waaye haddaysan wax noqonin annagu wax noqon mayno maxaa yeelay dhe waddanka soomaaliya dhibaatuu soo mari waa ogtihiin maantana hebel ha la doorto iyo ha la yeelaaleenna oona xabadaas la dhici jirna xabad marka dowladdeenna sharafta leh oo annaga aan ka tirsannahay waxbay wadaa yaaldhiin annaga waayo dadka wax wadna xildhibaanadii federaalka soddon iyo kow xildhibaan baa la socota federaal ah een- een, qoorqoor rabitaankoodaina ku yimaadeene rabitaan oo qof kale kumaysan imaan kow iyo soddon xildhibaan oo sanataradii guddoomiyahayga waa guddoomiyihii annaga hadda qoys ahaanna guddoomiye noo ah hadda annaga qof walba sariirta intuu ka soo kaxuu soo kaxay wuxuu yidhi qoorqoor baan rabaa cid i jujuubtayn ma jirto cid wax ii sheegtay ma jirto cid hal doolar igu sheegatayna ma jirto doolar nin igu sheegto oo yidhaahdo ubax taaliil baan toban doolar siiyey ma jirto ilaa toddoba bilood baan anigu isfangaraynayay suu ku soo bixi lahaa qoorqoor oo aan ummaddaydan wax ugu qaban lahaa xildhibaanka dariiqyada jiifo oo dhahaya waxbaa la xadaya waryaa beenta daa baan ku leehay beenta daa beenta daa adduunka been ha u sheegin annagaa dooranay annagaa rabno annagaa dadkeenna u taagan inaan wax u qabanno maaha inaan luqyada lasoo istaago oo la yidhaahdo international community international community ma galmudug oo ila leedahay galmudug ilama leh anaa iskale galmudug waana dhismaysaa insha allah haddii ilaahay yidhaahdo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu